waxaynu u yeedhnay wasiirka arrimaha gudaha inuu warbixin siiyo golaha waxaynu ku bilaabaynaa aayadihii qur-aana soo fadhiisteen wasiirka waxaan weydiisanaynaa waad soo habsaantay wasiir waxaan waxaanu doonaynaa inaad soo koobto warbixinta sida xildhibaanadu waxay wakti ugu helaan inay su-aala ku weydiiyaan marka wasiir kusoo dhawow ufur microfonka cabdisaaq microfonka
bismi illaahi raxmaan raxiim guddoomiyaha golaha iyo guddoomiye ku-xigeenka mudanayaasha baarlamanka ama wakiilada dhammaantiinma assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaana wasiirkii arrimaha gudaha somaliland cali maxamed waran cadde waxaan ka warbixinayaa halka aan qaranka ugu beeganahay oo ah meel aada iyo aada u ballaadhan hadday noqoto gobollada degmooyinka dawladaha hoose ciidamada sharafta leh ee halkan jananadu ay garab fadhiyaan hadday yihiin booliiska hadday yihiin ciidamada badda hadday yihiin ciidamada immigrationka ama socdaalka wixii aa uga baahataan madax dhaqameedka waxaan jeclayna alxamdu lilahi rabb alcaalamiin ilahay baa mahad leh waan halkan jeclaan idinka sheego saaka dalka somaliya inuu nabad yahay alxamdu lilahi rabb alcaalamiin wax walibana sidii loogu talagalay inay u socdaan baan idinku horeysiinayaa bushaarada alxamdu lilahi rabb alcaalamiin waxaanay taas ku timi mahadda ilaahay iyo dadaalka wasaarad daakhiliya iyo ciidamadeeda iyo ummadda reer somalilandba ay ugu jiraan ama ay safka ballaadhan ugu jiraan sidii dalkoodan qiimaha leh ay u ilaashan lahaayeen cadow dabadeed iyo mid guda intaba waana wax ilaahay loogu mahadnaqo qurux badan baanay maanta somaliland ka muuqata ilaahayna hayna garansiiyo ta labaad wasaaraddu waxay uxil saarantay sida aan sheegay amniga dalka somaliland kiisas way jiraan dhacaa oo caadi ah waxaa ka mid a dilalka waxaa ka mid a dembiye yaryar oo aada u hooseeya laakiin waxaanu ilaahay u mahadnaqaynaa dhammaan dembiyada dhacay way dhacaan oo maxay u dhaceen lama addunyada o dhan bay ka dhacaan laakiin qaranka markaa waxa lagu qiimayaa ay wax ka dhacaan tallaabada uu ka qaado ama hortag ka hortag ha noqoto ama hadday wax dhacaan siday u maareeyaan ay wax uga qabtaan ha noqoto dembiyada dalkeena ka dhacay sanadkii ama sanadii barkii u dambeeyey boqol kiiba sideed iyo sagaashan dhammaan gacantaa lagu dhigay waana la hayaa waana ta keentay dembiyada dhacaa inaanay saameyn ku yeelan nabadgelyada dalka kan waxaan arrintaa runtii aan aada iyo aada jecalka inaan uga soo jeediyo on ugu mahadnaqo bulshada reer somaliland iyo ciidamada amniga oo si wada jira isaga kaashada iskuna xidhan oo dembiiluhu aanu ka dhex faa'iidaysan karin oo aanu dhex geli karin oo ay noqoto markay wax dhacaan in dadka ugu horeeya waayo dembiiluhu marnaba keligii cidle isma taago had iyo jeer wuxuu miciinsadaa dadka ama shacabka shacabkuna waxay aada ugu mahadsan yihiin markiiba ay muujiyaan oo ay sheegaan oo aanay qarin arrintaasuna waxay qeyb weyn ka qaadatay in dalkeennu xasilooni iyo nabadgelyo uu yeesho qofka dembiga galaana ay keligii ku ekaanaato ayaa muxuu ahaaye ayay keentaa nabadgelyada gobollada dhammaanteedba sidaasay u sugan yihiin waxyaabaha kale ee runtii wasaaraddu u xil saaran tahay oo aan filayo in daguhu jecelyihiin inay maqlaan waxaa ka mid a muxuaha geedi socodkii doorashooyinka oo runtii iyagana si qiimo leh oo aan la malayn karin ay u socdaan waxaanu gacanta ku haynaa iminka diiwaangelinta dhalashada qofka ama nationalityga qofka reer somaliland oo runtii meel wanaagsan maraysa maanta waxaa noo martiyaa dhammaan gobolada iyo degmooyinka raggii madaxda ka ahaa oo aanu jecel lahay inay hogaamiyaan broseska inta hadhay diiwaangelinta madaniga ah oo madaxweynaha jumhuuriyadda somaliland madax axmed maxamed maxamuud silaanyana uu shalay la kulmay oo uu ku bogaadiyey hawsha aanu hayno uu bogaadiyey aanu qaranka u hayno oo si qiima loo socota arrinta dhalashada ama i d karku waxay leedahay dhowr ujeedo waxaa laga yaabaa dadba angal keliya ka eegaya ama ujeedo keliya laakiin waxay leedahay dhowr ujeedo ujeedada uhoreysa waxa weeye waxaynu ognahay waxaynu ka gonay dalkii la odhan jiray soomaaliya dhowr iyo labaatan sano ka hor waxaynu awal haysanay dhalasho la yidhaahdo dadka jamhuuriyadda soomaaliya baynu haysanay markaynu ka goonay waxaynu u baahanay magacaynu la baxnay in caalamku aanu afkeenna ka maqana isagoo qoraal ah oo sawiran oo ku jira netweerka caalamka ah inaynu samayno waxaynu maanta haleelay ama ilaahay noo sahlay ama aynu bilownay saddex iyo labaatan sano kabacdi inaynu maanta bilowno inaynu samaysano dhalashadii dadka reer somalilan jinsiyaddii waxaynu maqalnaa dawladda soomaaliya waxaynu maqalnaa dawladda muxuu ahaaye kuwait waxaynu maqalnaa dawladda jabuuti waxaynu maqalnaa dawladda etoobiya waa aragteen dadka dalkaa u dhashay markaad gelaysaan wadamada ah counterka u horeeya laga galo marka dalka laga gelayo halkaa waxaa ku qoran muwaadiniinta halkana waxaa ku qoran athariska inkastoo runtaan kelmadda aan ka yar xumaado markaan meelaha erborada ka degayo ujeedada waxa weeyaan loo yidhi muwaadiniintu muwaadiniintu waxay leeyihin xaq ka gaara dadka kale ajnabiga ama martida ah xuquuqda ay leeyihin waxaa ka mid ah in si sahlan oo aan kuyuu dheer iyo buuq lahayn marka u horeysa inuu dalkiisa ku galo wuxuu leeyahay xuquuq ka duwan qofka caadiga waxaa ka mid a ko waa wadani yani waa nin muwaadina ninkaa muwaadinka ahi wuxuu xaq u leeyahy waxaan dadka kale xaq ulahayn muwadinkiisa xaq uga leeyahy ko xaqa u horeeya waxa weeye ee uu leeyahay inuu yahay qof u dhashay dalkaas oo loo aqoonsan yahay oon dad kale lahayn hadday sharci tahay hadday waxqaybsi tahay haddii ay tahay xuquuq dalku isagu ku leeyahay oo aan dadka intiisa kale lahayn waa laga gudbay warkii la odhan jiray qofkaasi waa reer hebelo waa somaliland waa inay hebel hebelo waa somaliland caashaa dhasho hooyadii baan garanaya waa somaliland maanta waxa weeye in caalamku gaadhay nooc ka duwan kuwii hore oo ah qof yahow maxaa tahay dabeedna odhan maayo waxa ay dhashay caasho ay dhashay xaafid iblaayaan ku dhashay wuxuu dhiibanayaa kaadkiisii aqoonsigii aqoonsigaasaa sheegaya ama diidaya inuu yahay somalilander iyo inaanu ahayn aqoonsiga maanta aynu wadnaa waa kaa muxuu haddaba muwaadinka xaq u yeeshay wuxuu xaq u yeeshay oo aan dad kale xaq u lahayn inuu wadankiisa doorasho ka geli karo oo ama uu wax dooran karo ama isaga la dooran karo dadka kale xaqaa male goormuu noqonayaa waa markuu warqadaa sitaa wuxuu xaq u leeyahay oo aan dadka kale aanay ulahayn oo xuquuq loogu leeyahay haddii loo baahdo ninka taysaradaa sitaa looga baahdo inuu dalkiisa difaaco waa xuquuq qaranka iyo ummadda iyo dalku leeyihi laakiin ninka muwaad ninka kale ay nala jooga martida ah ama ajnabiga ah xaq looguma laha haddaana calooshooda ushaqaystay haldeelan laga karaysanin laakiin ninka somalilanderka ah waxa uu dalku xaq ugu leeyahay ee taysaradaasita ama u dhashay inuu dalkiisa khasabta inuu difaaco inuu hantidiisa ku difaaco inuu naftiisa ku difaaco dad kale xuquuqdaa laguma laha waa inoo marti martina wixii la siiyey wixii loo sheegaabay adag waxay faa'iidooyin fara badan bay u leedahay dalkan iyo qarankan ko waxaa ka mid ah faa'iidooyinka ugu horeeya in dad kale laga aqoonsado xuquuqdiisa helo laba xagga amniga markaynu ka eegno oo ciidamadii amnigu garabkayga fadhiyaan waxay u xil saaran yihiin inay dalkan ka ilaaliyaan cid loo ogolaado mooyaane wixii ajnabi ah ama cadow ah waxaa hadda kabacdi lagu kala garan doonaa dadkaa markay magaalooyinka soo gelayaan ama isagoo suuqa maraya la joojiyo ciidamada amnigu joojiyaan waxaa la odhanayaa sida caalamkaba maxaad ahayd ken dukumentkaagii waa la weydiinayaa hadduu somaliland yahayna waa la garanayaadoo daatadiisa halkaas ay ku qoran tahay waxaanu gaari doonaa haddii aln soo wadnaa ninka askariga ee muxuu ahaaye ku jira town birka magaalada ama nine nine ama gurmudku markay qofka joojiyaan ee ay taytarada ka qaadaan inuu baabuurka halkaa hore steerinka agtiisa bahda yaroo ku yaalla inuu geliyo kaarhka dabeedna qofkaasi wuxuu yahay oo dhan ilaa hooyadii halkay degan tahay in lasoo saaro waxay lagama maarmaan u tahay amniga dalka si lagu kala garto shisheeyaha iyo sokeeyaha waxaa sanadka aakhirkiisa aan u ballan qaadnay december wixii ka dambeeya oo aan u ballan qaadnay wel banka iyo i m f ta iyo qolooyinka la yidhaahdo anti money laundrinka in qof kasta oo reer somaliland marka uu lacag ka qaadanayo xawaaladaha iyo baananka inuu haysan doono i d card oo shuruudo laynagu xidhay ay tahay haddii la waayo two thousand muxuu ahaayey fifteen awalkiisa in qofku uu xawaadaha la tago taysaro in waddankan uu halis ugu jiro xataa in laga joojiyo remitaniska waayo maadaama caalamka inagu xidhan imika aynu ognahay dhibaatooyinka taagan waxaa la doonayaa in la ogaado lacagtan yaa qaatay caalamkan xidhiirka la leedahay waxa keliya lagu caddayn karaa waxa weeyaan waa taysarada haddii kale meel alla meel oo socoto cidi garan mayso taasoo macnaheedu yahay caalamku idimka usoo jeestay lacag aan cidda qaadanaysa aan la garanayn in aan la dhiirigelin waxaa iman doonta two thousand fifteen awalkiisa haddii ala yidhaahdo qofku haddaanu taysara haysan inaan hudhal seexan karin inaan dhakhtarka laga aqbalin sida sacuudiga oo kale iyo wadamada kale inaan dhul iibsan karin haddaanu taysaro lahayn inaan waxba aanu iibin karin haddaanu taysaro lahayn waxyaabahaas o dhan waxay ku xidhan yihiin taysarada waa habka caalamku marayaynu la gaadhaynaa maanta waxaanu ku dadaalnay markaa si aynu la jaan qaadno umuuraha waxaanu xoog saarnay inaanu dalkan u samayno nationalities inaanu caddayno haddaanu nahay dawladda jumhuuriyadda somalilan madaxdeeda ama xukuumadda waad la socotaan had iyo jeer waxaa mashaariicda inaga caawiya international community-ga international community way noo sheegteen way noo sheegeen waxay yidhaahdeen proseska aa wadaan waxa weeyaan ictiraaf indirect ictiraaf weeyaan bay yidhahdeen waa recognition sidaa awgeed iyadoo naga soo goyn inaad na khiyaamataan oo muxuu ahaaye aad naga saeexataan si indirect muxuu ahaye recognitionkii waanu garan karaynaa bay idhahdeen ilaa ay dee naga soo goodo waxaanu jecelahay arrintaa inaanu dhex ka noqono sidaa awgeed lacag ku bixin mayno waxaanu u sheegnay international community-ga in aanu wadno oo aanu samayn doono oo annagu aanu isku filaan doono oo aanu kharashkeeda bixin doono shan milyanna waanu ku qiyaasnay shantii milyan badankeedii wax badan baanu bixinay wax yaroo hadheena dhawaan baanu bixin doonaa haddii ala yidhaahdo sidaa awgeed waxaanu ku dadaalaynaa ama aanu noo go-an december sanadkan in qof walo somaliland rib oo haysto kaad i d card ama dhalasho somalilanda wixii ka dambeeyana taa lagula xisaabtami doono halkaasaanu marinaynaa waxaa kale oo ay faa'iide ka leedahay taysradaan wadnaa ama i d cardku in la helo doorashooyin xaq iyo xalaal ku fadhiya inaanay dib u dhicin doorashooyinka soo socda inay sahasho in la sameeyo kaadhka codbixinta si deg dega loo sameeyo haddaanay international communitigu inagu dafirin ama aanay diidin maalgelintiisa sida ay taysaradaba u diideen oo ay mas-uuliyadda tahay aynu saarnay oo aynu la galnay heshiis international communitiga iyo hay-addeenna doorashooyinka oo si gaara ugu xil saaran si aanu si gaara ugu xil saaran nahay taysarada waxaan aada iyo aada ugu dadaali doonaa haddii ala yidhaahdo inaanu qeyb weyn kala qaadano international communitiga iyo hay-addeena doorashooyinka ama guddida doorashooyinka sidii loo derdergelin lahaa in la sameeyo kaadhka codbixinta xataa haddii international communitiga iyo qoladeena maxaa commissionku ay samayn kari waayeen ama ay ku adkaato waxaanu diyaaru nahay inaanu qalabkii iyo awooddii ay ku samayn lahaayeen aanu u fidino oo qalabka casriga iminka ay dawladdu keentay aan ugu talagalay i d cardka inaanu xataa ammaanaysino hadday qalab waayaan international communitigu diyaar baanu nahay waxaanu diyaar u nahay haddii ay lacag soo helaan wiiganaa la bilaabaya diiwaangelintii dalka o dhan laga bilaabayaa haddii international communitiga iyo hay-addeenna doorashooyinku ay lacag soo helaan oy qalab soo helaan inay nacag fadhiistaan oo ayna garab fadhiistaan oo markaanu i d-ga qofka siino dabeedna aanu gudbino nahno adna waxaad siisaa kii codbixinta haddayse tahli kari waayaan geedigu wuu soconayaa mar alle markayna soo gaadhana waa xambaarayna haddii ala yidhaahdo laakiin marnaba istaagi maayo xilka aanu hayno iyo waajibaadka naga saaran qarankanu inuu socdo ilaahay mooyaa cid kaloo joojin kartaana ma jirto sidaa awgeed waxaan idinku bushaareynayaa inay wax waliba sidii loogu talagala u socdaan wixii meelaha qaar ka gaabtay ee sida international communitiga uu ka mid yahay kaadhka codbixiyaashuna aanu la gacan qabano haddii ala yidhaahdo si aanay waxba dibi nooga dhicin waktigeedana doorashooyinka loogu qabto si ismuusan ay u socoto aada iyo aad ba umahadsan tihiin markii horaa la yuri soo gaabay laakiin waxa kale waxaan udeenayaa su-aalaha mudanayaasha
wasiirku waa wasiirku waa golaha wasiirka madaxda kale sharafta leh ciidamada dhammaantiin ba waxaan ku salaamaya salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane wasiir su-aashayda koowaad waxaad sheegtay haraas maqalo mudane wasiir su-aashayda koowaad waxay tahay waxaad caddaysay in la qabanayo diiwaangelintii madaniga ahayd waxaanad ka warhaysaa ilaa hadda inaan labada aqale sharci dejinta wax xeeroo ay saxeexeen oo lagu qabanayo diiwaangelintaasu aanu ka soo bixin sidee bay suurtagal u tahay ba sharci darre aada ku tala gasheen holada xukuumaddu inay ku qabato diiwaangelintaa waa su-aal su-aasha labaad dhawaan oo muddo wakti daba xigo waxaa la rajeynaya inay doorashooyinka qabsadaan madaxtooyada iyo golaha wakiilada waxaa jiray sharci ah in gobolladii iyo degmooyinkii cusbaaye ee dambe loo sameeyo iyo kuwii horeba kala xadeeyin oo aan oo aan doorashooyinka baarlamanka aan lagu qaban karin bilaa diiwaangelin bilaa kala xadeyn ma jiraan wasiir wax idinka qorshaysan iyo xilli aada noo sheegi karto o aad qabanaysaan kala xadaynta
labadeesu arrintaasi waa maasanta waa maasanya wasiir kusoo dhawow
doorashooyinka ama aanu qabanaynaa ama registrationka aanu qabanaynaa waxa weeye wax imika abuurmay maaha sharci baa u yaala sharcigaas waxaa la yidhaha sharci number ke ke waxaa la yidhahdaa xeer tedi seven baa la yidhaahdaa two zero zero seven kiibuu soo baxay wuxuu sheegayaa in la qabto diiwaangelin wuxuu sheegayaa sida loo qabanayo marka kaanu ku soconnaa waa kaa laakiin kaabid iyo wax ka bedel baa imika jira mas-uuliyadda saaran golahani waxa weeye maadaama aynu ognahay waktigu inuu gaaban yahay doorashadu ay soo dhowdahay inay la jaan qaadaan waktiga si dhaksa ah oo intaanu qalabka geynayno muxuu ahay meelihii loogu talagalay beri iyo saa dambe wuu idinku raagay inaad soo saartaan raayaas waa taa sii labaad xaaji axmedo maxay ahayd kala xadaynta dee horta waxa weeye waxaa ogeydeen muddo dheer imika yanu ku jiray doorasho in la sugayey sharcigu hadduu qorayo anigu iminka ma hubo kala xadayn la-aan doorasho lama geli karo hadduu qorayo de idinka xerdejintii aweydu sheegi haddii uu sharcigu dhigayana de in la raacaa waa laga maarmaa hadday ku xidhanto shardi tahay wey haddaanay shardi ahayn sidii kuwii horeba aynuu gallay doorashooyinka ayaa loo gelaya haddayse shardi tahay waynu wada joognaa waa in la dhameeyo
waxaan kusoo dhaweeya
iminka sheegay kelmadda run baa loo qaadan doonaa xeerkaa uu sheegayaa waa diiwaangelintii codbixiyaasha weeye tanu iminka waxa weeye kanaynu ka hadlaynaana dee horta ii kaadiya adeero waxa weeyaan annagaa dee bahalka xogogaal u ah golahan aan aan idhaahdo hadalkayn waxa weeye dee waanu in ansaxo waxaan ansaxayaa wasiirka ummad baa dhegaysanaysa waxaa loo qaadanayaa warkaasu inuu sax yahay oo golahan wuxuu ku hadlayaa khalad yahay halkaa waan ka saxayaa xeerkanu haba yaraatee completely golaha sooma marin madaniga diiwaangelinta madaniga ah idga lagu qaadanayo ee nationalityga lagu qaadanayo haba yaraatee sooma marin wax cusub weeye wax kabedelka lagu samaynaya ee xeerkii labada kun iyo toddobada ahaa waa kan kale ee ah codbixiyayaasha intaasaan saxaya anigu
runta waxaa ku qoran xeerka codbixiyaasha dusha kaga qoran dusha waa ka caantin hoostana waa ka sumuni maya waa sidaa we maya waa sidaa we waa adii marafuusay ku doodasharciga annaga xeer xeer dusha ka sumuni hoostana gacantani ma jiro
ما شرع شرعي شرع كايو
وزير قال لي انت ولا الجمهوريه اصلا كعسيني ما تجيني ترى وزير وزير وافلقات وكلمتها wasiir xeerka ma mustee اه hadalkaygu miyuu culus yahay yar dhegeysta ما يوالد الدنيا waay isla xeerkaa qodobkiisa saddexaad qodobkiisa toddobaad waxaa ku qoran ee asalka ah oo uu jideeyey oo xeerkaas jideeyey in labada diiwaangelinood ee codbixiyaasha iyo diiwaangelintu labadaba ay ku qorayeen oo asixiseen oo uu odhanayo marka u horeysa oo keliya ayaa labada diiwaangelinood la wada qaban karaa oo ahayd doorashadii hore ee labada guddi wasaaradda arrimaha gudaha iyo commissionku ay isdhinac fadhiyeen taas waa mid waa sax wey waayo taas waa mid marka hal xeerkaasay ku qoran tahay in la samay anigu wasiirka waxaan weydiin lahaa waxaa dee dabcan wasiirkii arrimaha gudaha ayaa golaha wakiilada la jooga kolleyba anigu waxaan door bidi lahaa wasiirku inuu nooga waramo maadaama uu yahay wasiirkii u qaabilsanaa arrimaha gudaha qaranka
waxaan jeclaan lahaa marka tafaasiisha la weydiiyo tafaasiisha ha ka jawaabo hase yeeshee waxaan jeclaan lahaa wasaaradda daakhiliga ee qaranka u qaabilsan arrimaha gudaha ee wax walba ay hoos yimaadaan ma jirtaa siyaasada arrima ma jirtaa muddan wasiir siyaasada arrimo gudaha ah ee dalka oo ku wajahan soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha siyaasad ku wajahan soomaaliya waa arrimo gudeed oo anaguna aanu inaynu ogaano oo ka wada shaqeyno ay ma jirtaa ma jirtaa siyaasada arrimo gudaheed oo ku wajahan puntland iyo sida loola macaamilayo ma jirtaa siyaasada arrimaha gudaha oo ku wajahan kililkan aynu daraskana inay wax badan naga dhexeeyaan ma jirtaa siyaasada arrimaha gudaha oo ku wajahan khaatimo khaatimo iyo dadka reer somalilan ee muca- ee mucaaradkaas qaabkii aynu u ula macaamil lahayn oo aynu ugu soo dabaan lahayn dalka ma jirtaa siyaasad ku wajahan jabuuti oo arrimo gudeed sababta waxa weeye yani daraa naga arrimo guda dabadeed maaha waa arrimo guda nabadgelya wey ma jirtaa siyaasada arrimo gudaheed oo dalkan dalalkan carabta ee xuduud ka leedahay yaman ay ka mid tahay oo qaxootigoodii ay dalka joogaan ma jirtaa siyaasada arrimaha ku wajahan oo wasaaraddeenu arrimaha guduhu ay leedahay qodobka labaad rumeynayaan xuduudadooda ay lagu xakamaysaan oo dadka mataqaanaa soo qulqulaya culayska inagu haya aad ujoojisaan haddii si soo buuxsameen maxaa idiin mataqaanaa inaad sidii marbaaka laga howlgalay haddana ka howlgashaan wasalaamu calaykum Right. bismi illaahi raxmaan raxiim mudane aad iyo aad buu umahadsan yahay waa su-aalaha loo baahan yahay in la isweydiiyo la kala faa'iidaysto haa siyaasadanu ka leenahay soomaaliya waan idiin sheegayaa siyaasadanu ka leenahay soomaaliya waxa weeye ya waar waar horta idhegeysa aniga idhegeysa horta ha dee ayaa aamusiye waaye ma isagaan u sheego maya ma xanaaqaye dee ma dee ma askartaa ku dalbadana saara waaye haddaanu aamusin waaya waad mahadsantahay kijanda su-aal wanaagsan buu weydiiyey xildhibaanku waanu ka leenay waan idiin sheegaya waxaanu ka leenay inaan soomaaliya dib la isugu noqon inaan soomaaliya dalkan dib u iman inaynu ka madax banaanaano ciddii u hanqaltaagtay reer somaliland inaynu maraqeeda cabno ayaan idiin sheegayaa sidaa ha la ogaado taasaanu ka leenay jabuuti waa dal sokeeye ah oo aynu walaalanahay dano badan baa inagaga xidhan waktigeenu itaalka darayn wadamadii na caawiyey buu ku jiray aynaan guryaha lahayn waxaanu soo dhaweyneynaa xidhiirkooda sokeeyenimo waxaanu soo dhaweyneynaa wax wada qabsigooda hadday tahay xagga nabadgelyada dhaqaalaha iyo isku socodka oo aan jeclay dhowaan reer jabuutiya reer somaliland inay bilaafiiso isugu gudbaan dowladda etoobiya waa dowlada inaan ilaabi karin halgankii somaliland lagu xoreeyey bay nagala qayb qaadatay naf iyo maalba way noo hureen maantideennii bay hayeen abaal badan bay nagu leeyihiin dad gudana waynu nahay iyana cilaaqaad wanaagsan oo sokeeyenimo oo derisnimo ayaynu la leenahay waana sii adkeynaa haddii ay baydmo carabta waa walaalaheen xoolo badan bay hayaan haddii ilaahay ku rooyey waa niman ilaahay wax siiyey walaalo qaarna gaajoonayaan qaarna ay muxuu ahaay raashinka daadinayaan islaamka kuma taallo iyagana inaynu isfahamnaa baanu jecellay haddii alla yidhaahdo oo xidhiidhkeenu inoo furmo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wixii miyaan wax ka tegay waxaan waxaan kusoo dhaweynayaa ya
ee, puntland puntland waxaa kaloo idiin sheegaya oo soomaaliya ah oo baarka soomaaliya ah waa gobolka inoogu xiga maanta waxaynu gaadhnay xuduudeenii barigu inay under control tahay dadka deriska aynu kula noolaanayno walaalnimo iyo nabadgelyo laakiin dalkeenni boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dowladda somalilan waxay ku haysaa gacanta ee ummadaha aynu dariskana walaalnimo iyo is wanaag baynu kula noolaayeen
waxaan kusoo dhaweynayaa xildhibaan
xaggaa ku qoranay guddoomiye
waa ku jiraa xildhibaan axmed ducaale ma joogo miya axmed
بسم الله الرحمن الرحيم su- laba saddex su-aaloodoo yaryar baan anigu hayaa laakiin sixidda kala xadaynta markii laga hadlayana aniguna qodob baan saxayaa xeerka gobollada iyo degmooyinku waxa uu waajibinayaa inay wasaaradda daakhiligu muddo sanada ku dhammaysa kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka taa waa saxaya Een, su-aasheeda markaan galo sacaadatu wasiir adigoo mahadsan een barasa een barasaabada iyo xogeyaasha gobollada idiin jooga marka la eego gobollada iyo een dadka idiin jooga dowladda dhexe haddaa tihiin maamul ahaan wiig badan baa ka muuqda anigu marar badan baa socdaalla ku maray gobolladoo dhan een sababaha ay u shaqayn kari waayeenna waxaa ka mid a miisaaniyad la-aan haddaad tidhaahdo kaalay halkaa aan yaro gaadhnay waxbaa ka jire ninkaasu batrool ku shaqeeya male xataa xogeeyayaashu waxay yidhaahdeen maba lihin in yaroo miisaabiyana xataa shidaal yarna ma lihin xataa waxa yarana barsaabkay kusoo dhaca arrintaasu ishaaldarrada ka jirta dowladda dhexe gobollada ka jirta maxaa ka qabanaysaan arrintaa ma joogtihiin su-aashayda een een kale su-aal horena wax looga iftiimiyo weeye waa arrinta khaatume aad ka sanqadhiseen ama saax dheerba ka dhacday dadka halkaa jooga oo dad reer somalilaana een ma jiraa xal siyaasi ah waa doonaysaan arrintaana wax kaga qabataan dagaalka meesha ka dhacaya labada dhinacba waa dadka dowladda loo yahay ma jiraa xal siyaasi oo dowlad ahaan maadaamaad wasiirkii daakhiliga tahay arrintaasuna arrin daakhiliya tahay wax lagaga qabanaya su-aasheeda saddexaad daraato nin xildhibaana baa la xidhay inta laysu jebiyey oo askar isu jebisay nin garsooraa baa amray albaabada garsoorayaasha iyo wasiirada hadday isa soo taagaan dee xildhibaanada waa xadhiggaa loo jiidaa oo waa la xidxidhaa daraatayna dhacday taasi arrintaas daraatay dhacday nin xildhibaana in laysu jebiyo oo la xidho madaxda qarankana waa ku jiraan dowladna waynu nahay hadda Een, arrintaa een, xafiisyada qaarna mamnuuc bay ka yihiin sida xafiiska jananka militariga oo kale jana- bilayskumaan galaa marka la waa xildhibaan la sii daayaa mamnuuc bayba ka yihiin inay soo galaan waana xildhibaano qaran ummad ka wakiila shaqooyin u socda taana waxaa jeclaan inaad jawaab ka bixiso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aada iyo aada buu umahadsan yahay xildhibaanku xagga barasaabada waxaynu ognahay bajedka somalilan lagu maamulaa inuu yahay bajed aada iyo aada u yar hase yeeshee raganimo iyo daacadnimo iyo ammaanad baynu ku wadnaa aynu ku gaadhsiinaa qarankeenna sidaad sheegteen barasaabadu waa waa tiir muhim ah oo qaranka ah waanu dareennay dhaqaale xumo laakiin sanadkan haddii la yidhaahdo bajedka waxa u jira kororsiimo xoog leh baa ugu jirta si ay hawlahooda si qiimale iyo shacabkooda ay ugu shaqayn karaan waxaana jeclay inaan sisaan haddii la yidhahdo markii laydin horkeeno ta labaad khaatumo anigu horta khaatumo wax la yidhaha garan maayo khaatumo waxa weeye laakiin oo imika ma jirto waayo laakiin waxaan ogahay dad reer somaliland ah oo tabashooyin iyo cabasho qaba waxaanu leenahay dadkaasu waa dadkeennii cabashada iyo tabashadu kamay bilaamin bariga oo keliya hargeysay ka jiri jirtay oo muxuu ahay dhibaatooyin ka jireen waynu xallinay gobollada dhexay ka jiri jireen waynu xallinay oo burco ku siman way sii socotay iminkana bariga shishe darafyada shay ka jirtaa iyana sidaynu kuwii hore u xallinay baynu u xallinaynaa cid gaara iyo dowlad gaarahoo dalka inagu labitaana ma jirto mana jiri doonto ee hadday soomaaliya tahay iyo hadday cid kale tahayba marka laakiin dadka reer somaliland ee wax tabanaya meel kasta ha joogo cid kasta ha ahaado diyaar baynu nahay inaynu gogol u dhigno in lala hadlo in waxay tabanayaan laga daweeyo wixii itaalkeena in waxa dalkeena jira si cadaalada iyo sinaana loo habeeyo intaba waanu kusoo dhaweynaynaa waanu dhiirigelinaynaa xildhibaanka la garaacay xildhibaanka marun baa la garaaci karaa ama la qaban karaa waa markuu dembi faraha kula jiro yani garaacista ugama jiro de inbuu lala dhaco laakiin waa la qaban karaa may lama garaaci karogaraaci hadduu imika dagaalamayo la qabto oo la riixo waa la garaacay baa la yidhaahdaa haddii la riixo xataa markaa waxaa leeyahay mar keliyun baa la qaban karaa wasiirkana goor baa la garaaci karaa isla mar baa la garaaci karaa markuu xadaya miyaa waxa weeye marka keliya ninka xisaanada ama wasiir ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama xildhibaan ha- ama wasiir ha ahaado markuu dembi falangarase gacanta kula jiro wuu fasaxan yahay in la qabto dembi falangarasa dembi hadduu wasiir yahay iyo hadduu xildhibaan yahay iyo hadduu cid kasta yahayba intaasunbaa fasaxan marka waxaan idinka codsanayaa inaad iska ilaalisaan gacanka hadalka inaad iska ilaalisaan muxuu hayey dagaalka inaad iska hadashaan wax kastoo dembi inoo soo jiidaya annaga iyo idinkuba laakiin inta kale waxaan leenahay xisaanad cidina inama taaban karto cidinama inama riixriixi karto waa haddii fa- hadday is dhacdo iyadoo falangarasta jirin waa dembi waa dembi towna maaha xaqna maaha qofka geystaana dembiba ku mudanaya
waa xildhibaan keliya waxa weeye ninka wadaniga ah lama garaaci karo sharcigu siin maayo garaacis wuxuu leeyahay qabasho markaa qodobkaa saxa maha xildhibaan iyo maha wasiiru maha ay ka xaaraan tahay in cidna lama garaaci karo laakiin waxa weeye ninka wadaniga wuxuu xaq u leeyahay in cidna la lama garaaci karo ixtiraamo marka la khabaraya Cidna lama garaaci karo, xayawaan.
waa agaag xamse waxaan kusoo dhaweynayaa xildhibaan siciid labadeenu deb siciid cilmi rooble
bismi illaahi raxmaan raxiim waad mahadsantay guddoomiye horta marka ugu horeysa waxaan war halkaa ii fadhiya wasiirkaan layla hadlayaa horta marka ugu horeysa guddoomiye wasiirka mid baan u sheegayaa sheegista ka dhaca su-aasha maya weydiiya horta iig miyaan iska aamusaa ma guddoomiye xildhibaan maya su-aasha maya weydiiya horta isug waxbaan tasfiif baan samaynayaa Ah.
Yalla xaleela. waxa weeye horta maya xukuumadduba xalaf mid ha la ogaado waynu kala leenahay xilka wixii shuruuq xuseeya annagaa leh waana waajib baanay idinku tahay inaad raacdaan waxaynu dalkeennu waa democracy waa check and balance sharci dejin baanu nahay waxa keliya fulin ku tihiinoo fulinaynasaanoo keliya waxaa ka soo baxay golayaasha ayuunbaa waxaa samaysan kartaan keligiin ma jirto waa sax horta taasi waa ogeysiis wey ta kale waxa weeye xeerkan mayo waan idiin sheegayaa anaa guddoomiye ka aha guddida arrimahan gudahan ahay mar baanu ku galay doorashada waa la laalay xagga dambey ku taallaa in la laalay hadda waa xeerka codbixiyaasha weeye kan kale way ku qoran tahay oo waxaa la leeyahay waa inuu ninku muwaadin noqdaa laakiinse muwaadin siduu ku noqonayay iyo shuruudihiisii iyo goobihii muwaadinimada lagu qaadanayay iyo waxaasoo dhan iyo salacalehe dhammaystirkiisa xeerkan iminka aad keentay weeye wasiir kelmad ha i soo qaadan kelmad meel ku taalla oo waajibinaysa in dee dhalasho la qaato waxa weeyaan dhalashadii waa sax laakiinse xeerkan aad iminka keentay ayaa xeerkii dhammaystirayay iyo qaabkii laga qaadanayay ba haddii xitaa seebkaaga ku raaco horta waa la laalay halkanay ku taalla waan idiin akriyayaa mudane isagu ma keenin xeerka wasiirku ma keenin
dee waa argu shibaka sidaad weyso anigu islilaysaa ku doodaye halkana waan idiin sheegayaa qodobka koowaad bayska ugu dambeeya ku taalla wasiirka ilaa shuruucdu halkanay ka soo baxdaa wasiiro waxaa laga yaabaa la taliya sharcad u baahan tahay halkan waxa weeye diiwaangelintii hore labadii kun iyo sideedda laga qabtay dalka jamhuuriyadda somaliland waa la laalay waa kaa weeye completely completely labada xeer ay ka keenteen daciifkaadi anigu waxaan ka hadlayaa qodob sharci baan ka hadlay xeerka maaha xoolaha la laalay mooshin baa lagu keenay iminkana waxa weeye horta sharciyan labadaa xeer aad noo keenteena xukuumaddu noo keentay ayaa sharciya midun baase adiga hordhaca aad ku samaysay waxa weeye sharcigu markuu fulo ee golahan maro ma dedejiya mise belitaan bilaabaya war golayaalow dedejiya dee ilaa arrin bay nagu socdeen waa meel belitaan bilaabaya meesha ka saarata taas waa qodob wey su-aasha labaad aan noqonaya waxa weeye allahuma salli calaa maxamed wasiir wadamada caalamka waxaynu iminka ahayn dawlad labaatan sanadood baynu ahayn la- saddex iyo labaatan sanadood baynu dawlad ahayn caalamka waadiga yidhi waynu gaaraynaaye inaynu caalamka gaadhnaa sifaa lagu gaadha caalamka wadamada caalamku waxay wax ku hogaamiyaan siyaasad cad oo barnaamijyaho golayaasha la keeno maanta goboladeenna qaar way naga maqayiin oo maamuladu ma gaadhin waar baloto ay gaadhin dad baa samanaya
xildhibaan saciid su-aasha anigu kuwasu guurwado ma rebe way isoo socotaa su-aashiisa eeg mid baarlaman oo halkan oo ka guurwadeeya anigu ma rabee meesha dood maaha anigu dood maaha wasiirkaan la hadlaya
kuwasu kale oo madaxtooyada tago halkaa sacabka garaac ka aamusa ka aamusa lama laalina qodob diwaan
toosu kale siciidow waayahay dadkaagii waxbay tabanayaan gobollada qaar sool iyo sanaag bari iyo buuhood leh tabashaa ka jirta shacbiga waana shacbigeennii doorasho kastana way ka hadhaan maantana arrin baynu dedejinaynaa maalin walbana weerar baa lagu qaadaayo haddana waa laga soo baxaa dalkana dee wasiir adigaa u wasiir daakhiliga ah adigaa dee madaxweynuhu ku yimid anaguna inaanu taageerno oo hadday barnaamij yahay iyo hadday tala tahayba lagugu taageero wey barnaamij cad oo qaramaysan ilaa arrinku arrin yar maaha eh oo aynu gobolladeenna iyo dadkeenna ku halanaa maynoo yaallaa mise ku tala jirtaa taasuna waa talabaad wey qodobkayga saddexaad waxa weeye allahuma salli calaa maxamed waxaa jira golahanu awooduu leeyahay hadda annagu waxaanu iska qaadna waa meesha haddii konton taxbaan noqdo oo salla caleh ay awoodda iska qaadaan taa iyada ma sheegin laakiinse waxa weeye annagaa dabagalka xukuumadda iyo dowladda dhexe xaq baanu u leenahay hadday dhaqaale tahay iyo hadday xil tahayba ilaahay ana garansiiyo kuwa damba garan doonaan u malaynaya awoodahaas dibitey caalamka kale marka la arko salla caleh bisaadka ay taagaan halkan meeyaraa loogu yeeray guddigeedii qaar baa shaqaynaya qaar way iska salla caleeya guddida musuq maasuqu doorkan way shaqaynaysaa waxaana u yeedhay meeyaradii amar baa lagu siiyey meeyaradii inaan guddigaa loo tegin waana dig imanka sheegay yidhi golayaasha deegaanku anay hoos imaadaan amarkaa maadaa bixiyey wasiir ka jawaaba ha waa ka baxay Deska- ah.
بسم الله الرحمن الرحيم xildhibaanku aad iyo aad buu umahadsan yahay waxaan runtii jeclahay inaan ku soo dhowaado su-aalaha ee xildhibaanka saciid gobolada bariga siyaasadda laga leeyahay waxaa ogtihiin waxaynu xornimada qaadanay muddo saddex iyo labaatan sano ka hor saddex iyo labaatankaa sano ciidamada qaranka somalilan waxay u gurguuranayeen si isdaba jooga waxaa ka horreeyey talo waxaa ka horreeyey caqli waxaa ka horreeyey maslaxad waayo dalkay ku socdeen ama ay sugayaan nabadgelyadiisu ma aha dal shisheeye waa dalkii dalka dalku lahaa dadku lahaa sidaas sheekaynta mashooyin baa jiray maadaama dalku isagoo burbura dawlad laga dhisay wax badan buu dadku tukanayay muddadaa dhowr iyo labaatanka sanadooda dawladihii kala dambeeyey ee somalilan ee maanta tanaan ka midka ay u dambayso waxay ku dadaaleen si xigmadi ku jirto oo aan dagaal ahayn oo inaan dhig lagu daadiyo ahayn oo isqancin ah inay aynu ku gaadhno xuduudaha alxamdulilaahi rabbilcaalamiin way noo suurto gashay waynu ku dadaalay waynu midhimaadsgaraynoo aada baynu u yaraynay khasaaraha dhinac walba ha ahaado maanta waxaan kuugu bishaaraynayaa inaynu xuduuddii u shisheeyey taaganahay oo somalilan ay taagan tahay dibna dibna dibna looga soo noqon maayo sidaasaynu ku difaacaynaa dalkeenna aynu ku kala horreyna laakiin waa u simannahay madaxdii qarankaynu nahay tale iyo tusaalebana waa laydinku leeyahay inaa muxuu ahay laydinka qaato waxaanaynu ku xallinaynaa waxa dhiman wanaag iyo wadahadal iyo isqancin iyo in muxuu ahaye tulliimada ummaddan ka dhaxaysa inaynu inagu weliba muujino haddaynu nahay qaranka somalilan baynu diyaaru nahay arrinta awoodda golaha baarlamanka ama wakiilada aada iyo aad baanu usoo dhaweyneynaa waa golo aanu ictiraafsannahay waa golo aanu shaqada wada leenahay waa golo aanaan kala maarmin waa golo aanu isku tiirsannahay ixtiraam iyo inaanu siino qadarintooda baa waajibnagu ah waananu fulinaynaa waananu muxuu ahay idin siinaynaa qiimaha leedihiin waana sool weliba siciidna saaxiib baanu ahay beri dhowtismaanaan arag laakiin xafiiskayga iyo muxuu ahay arrinkayga ba u furan yihiin aada iyo aadna waxaan jeclay in arrintaas meesha ay uga baxdo oo labada gole ee wasiirada iyo baarlamanku aanay noqon kuwa isxiniya ama isriixriixa aanay noqon kuwa gacmaha isqabsadaa sidaasaynu qarankana wax ugu tarayn
su-aasha ugu dambaysa
maayarada maayarada maayarada horta waxa weeyaan waa sidaas tagto awoodaynu kala leenahay waxaana soo dhaweynayaa awoodda baarlamanka in la tixgeliyo isla markaana waxaan iska codsanayaa awooddeeda in la tixgeliyo ka wasiir ahaan iyo ka dawlad ahaan waxa weeye nidaam baa jira qawaaniin baynu aynu ku kala hagano hadday qawaaniintaasu idin siiso ilaa bilyantooniga ila shaqeeya inaa u yeedhaan diyaar baanu ahay hadday se idin siin weydo dee gacantugaallada iga daaye markaa waynu isleegaynaa xaaj siciid kutubtaynu isleegaynaa haddaa xaq u yeelataan xaq baa uleedihiin hadda anigu xaq u yeeshay anigu waxay weydiisaan waayo anaa mas-uuliyaddii haya hadday wax sameeyaan iyo hadday wax wanaajiyaanba anaa la igala xisaabtamayaa anaa igala xisaabtamaysaan hadday se sharciga ku jirto oo ay noqoto in yacni ilaa xadkaa aad socon kartaan waa diyaar haddii se aanay ahayn oo awooddu inoo kala xadaysan tahay waxaan jeclay qolo weliba intay leedahay inay inay ku dhaqan asalaamu calaykum
maxaad caliasi maxaad ya
marka ugu horeysa labada gole golaha wasiirada iyo maxaanku rahdaa golaha baarlamanku inay hadday gacmaha isqabsadaan dantu waa lumaysaa shaqada ka dhexaysa shaqada ka dhexaysa waxa weeye in golahani uu kontaroolo dabagalo baadho golaha wasiirada waa waajibka iyaga mana aha xumaan hase yeeshee point of orderka ugu weyn aan u kaxay waxa weeye ka ugu weyn waxa weeyaan meeyaradu waa la doortay ma hoos yimaadaan oo ma xukumo wasiirka daakhilugu dadkaa doortay golaha wasiir golaha baarlamankuna biyatoni kulay ku tahay cid xil dowladeed haysa oo lacag dowladeed ku baxday oo aanay awoodu lahayn inay la xisaabtamaan oo daba galaan ma jirto wasaaraddaada hadday tahay hadday mayor tahay hadday gobernatoore tahay hadday agaasimo tahay hadday taliyo qaybe tahay hadday taliyo booliis tahay cid kasta oo xil awood dawladeed haysa way la xisaabtamayaan cid kastoo silin ummaddu leedahay ay ku baxdana way la xisaabtamayaan marka waxaan jeclahay inay clear noqoto saacadda wasiir wada shaqaynteedu waxay ku dhisan tahay
xildhibaan ibraahim wixitaankii waa garannay cid kasta waa u yeedhi karaan
wasixitaan ma ahate awoodda wasiirka waxa bixiya sharci sharcigana waxa baasgareeya golahan wasiirku gole golahan awood aanu bixinin ma yeelan karo wasiirku Bas.
awoodu halkay kusoo noqonaysaa bas wixitaankii waa